إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada shisheeye ee heysta deegaanka golweyn ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose dab sababay khasaare ayaa ka kacay degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho beesha gaal jecel ayaa amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab u cusboonaysiisay beecadii ay kula jirtay bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa kasoo horjeestay mashruuc cusub oo dowladda federaalka u aliftay kaasoo ay ku doonaysay inay lacaga ka samayso hor leh oo ay ka qaadayso bulshada duruufaysan warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa baahisay xalqada koowaad taxanaha bakool oo lagu soo bandhigay horumarka ka jira magaalada buurdhaxolle waxaa xabsiga magaalada hargeysa laga sii daayey xildhibaan mucaarad ah oo u xirnaa maamulka la baxay somalilan bulshada ku nool magaalada gaarisa ayaa dhigay isku soo bax ay kaga cabanayaan biyo la'aan doon ay saaraayeen dad tahriibayaal ah ayaa ku rogmatay xeebaha dalka tuunis إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada shisheeye ee heysta deegaanka galweyn ee gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal toosa ku qaaday ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ee ku sugan deegaanka galweyn welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la-eg yahay dab sababay khasaare ayaa ka kacay degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dab xoogan oo maalintii shalay uu ka kacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya debkan ayaa ka kacay guri ku yaala xaafad lagu magacaabo jeer goroob oo ku taala degmada yaakshiid ee gobolka banaadir sida ay kusoo warramayaan xogahaan helayno debka ayaa kasoo bilowday koronto ku jirtay guriga waxaana ka dhashay debkan khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur maaliyadeed oo baaxad leh muuqaalo lagu baahiyey barahaay bulshada kuwada xiriirto ayaa lagu arkayaa guriga oo aad u basbeelay iyo hantidii tiile oo gebi ahaanba ay gubatay wararka ayaa intaa ku dareeya in dabkan uu ku geeriyooday wiil afar sano jir ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba kale kuwaasoo hadda lagu dabiibayo goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada muqdisho dadkii lahaa guriga gubta ayaa sheegay in dabdamiska dowladda federaalka ay soo daaheen ayna u soo gurmadeen dad kale oo kaag dhowaa goobta taas ayaa loo sababeynayaa inuu ku fido meelo badan oo ka mid a guriga damiintiisana ay saacado badan qaadato qaar ka mid ah ehelada iyo dadkii kaagdhawa guriga uu dabka ka kacay ayaa la hadlay warbaahinta waxayna faahfaahin dheeraada ka bixiyeen siday wax u dhaceen gurmad ma aanan helin ilmahayna waa ku dhammaadeen waxaa shacabaa gooyey oo sameeyey inay naga noo soo gurmadaan dadka diriska ah oo shacabka ahaa noo soo gurmaday khayr alaas max noo yimida goor dambe oo wixii kaawaceeyay ay yimideen oo laysku dhammaaday meeshaan maaragtay waxaa ka dhacday masiibo rabaani ah gurigan oo maaragtay adeerkeenna cali iyo habrirtay hibo sheekh ismaan iyo walaashay shukri cunug yar oo afar jir ah ugu geeriyooday wuxuuna ka kacay dab oo koronto xaggeeda ah marka innaa lilah wa innaa ilay raajicuun aan leenahay waa masiibo alxamdulilaah xag rabbi wax ka yimidana waayay marka guriga abtigay iyo adeer ilmihiga adeerkood buu isku leeyahay marka waa dhibkaanaa dhacay cunug yaraa nooga dhintay oo afar jir ah yaa marka xanuunkeeda ma la soo koobi kara maanta gurmadda aniga kollayto aniga markaan imaanayey waa kollay meesha waa la buuxay laakiin gurmadka aad iyo aad u soo daahay markii oo dhibku dhacay waxaa la rabaa wuxuu inay diyaar yihiin waddooyinka iyo noo furan yihiin laakiin alxamdulilah kollay masiibo oo rabaaniya waay midaan laakiin alxamdulilah marka inay si degdega aniga gabadha cunug ka dhinta walaashay waay habaryartay ayaa dhashay aad iyo aad xanuunkan maba soo koobi karnaba annaga nahaay mid hantiyeed waxaan ku leeyahay guri dhan oo gees ilaaga gees dhisnaayo boos dhan oo dhisnaay oo waxba maanta aysan ka harin qaadaba allaha ugu yaraata ha ugu yaraatee aan laga badbaadin ayaa horta meesha ku burburay intaas waxaan ogaga sii xanuun badan annanka cunug yar oo afar jira ah ayaa dabka nooga basbeelay oo maanta halka ku geeriyooday
debkan ayaa imaanaya xilli muddooyinkii tagay magaalada muqdisho oo degmooyinka ka kooban tahay iyo hareeraheeda ay ku soo badanayeen debab galaaftay nolosha dad badan oo u badan dumar iyo caruur waxaana intaa dheer burburka guryaha in badan bulshada reer muqdisho ayaa sheegaya in markasta qoliyaha isku magacaabay debdemiska markii lagu wargeliyo inuu deb kacay aysan horey ka imaan taasna ay sababto khasaare hor leh oo ka dhasha debka iyagoo marar badan la hadlay qoliyaha debdemiska laakiin codsiyaddii ay jeediyeen aysan dheg jalaq u siinin beesha gaal jecel ayaa amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab u cusboonaysiisay beecadii ay kula jirtay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed ciise beesha gaaljecel ayaa shaaca ka qaaday inay cusboonaysiiyeen ballantii iyo beecadii ay kula jireen amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaasi waxaa madal ballaaran oo ka dhacday hiiraan ka shaaciyey waxgaradka beesha oo ugu horeeyo ugaaska beesha ugaas xuseen cabdulaahi ugaas xuseen wuxuu muujiyey beeshu inay tahay beel diineed oo cisi ka raadinaysa allah xaggiisa wuxuuna sheegay inuu amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab u cusboonaysiiyey beecada in beesha doorkeeda ka qaadanayso la dagaalanka shisheeyaha iyo dowladda federaalka ilaahay tabaaraka wataala kitaabkiisaan ku difaaci laheen saan u dhowran laheen saan isugu dhowri laheen ilahay igana soo gaarsiiye alxamdulilah rabbilcaalamiin bacd alxamdulilah tabaaraka wataala waxaan u mahad celinayaa reer gaaljecel akhyaarta ah nabadoonnada culimada waxgaradka isugu yimid gogoshan sidoo kale waxaan u mahad celinaya si guud xarakada shucaal mujaahidiin hogaankeeda uga sarreeya amiirkeena abu cubayda waxaa markaan ayadayaa si maaragtay kal iyo laab ahna ugu ducaynayaa allana u weydiinayaa bayaankii soo baxay iyo go'aamadii anigoo raalli ka ah ku qanacsan soona dhoweyn ilahay tabarak idin barakeeyo kuwa minka iyo moorada galan ilahay idin karo insha allah tacaala jazakum allah khayran qodobka kale oo maaragtay laisla turxaan bixiyey wuxuu ahaa in maanta cadowgii duulaan uu yahay horar uu wax badan yahay baqacararna uu yahay waxaan isla qaadannay insha allahu tacaala dardargelinta arrimaha jihaadka bariga afrika naf iyo maalna ay ku bixiyaan insha allahu tacaala beesha gaaljecel ayaa taariikh iyo fir ku leh halganka diiniga ah waxaana ka dhashay sheekh xasan barsane oo ahaa mujaahid la dagaalamay gaaladii talyaaniga iyo xabashida bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa ka soo horjeestay mashruuc cusub oo ay soo aliftay dowladda federaalka kaasoo ay ku doonayso inay ku samaysan lacaga hor leh oo ay ka qaadayso bulshada duruufaysan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya farxaan cali cabdulaahi bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka horyimid go'aan ka soo baxay maamulka gobolka banaadir kaas oo had iyo jeer soo saara mashaariic uu lacago ka samaynayo tirakoobka qoysaska iyo mashaariic kale oo uu soo rogay maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa arrinkaasi si deg dega kaga hor yimid qaar ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho waxay kaloo sheegeen in dowladda federaalka iska daa inay tirakoobka qoysaska samaysee aysan iyaduba haysan wax amni ah tanina ay qayb ka tahay oo keliya dhibaatooyinka ay ku hayso bulshada ku nool gobolka banaadir waa culays zaa'ida culays zaa'ida waa markii qofba noloshii weysay oo ka dhacsanba haddii la yidhahdo tii waxaa lagaa rabaa dhalashadaadii iyo tii dhimashadaadii waa dhibaato inteeda la eg nin abni haysto meel ku fadhiya la tirakoobi karaa nin carara isla hadda inta wax maa kusoo dhici doono inta wax maa ka dhici doono wax awoodi kara ma laha taas marka waxaan dhihi lahayn dowladda dhexe iyo gobolkaba inay aad uga fiirsadaan ummadda dhibaatada haysata aan mid kale loo saarin shacabka magaalada muqdisho saddexda waqtiba hal mar ay wax karsadaan shacab dhinac walba ka daalan waaye barnaamijkaas waa laablakaca ariyoon marka aan riyoonayna waxaa weye waa inaan seexanaa marka hore barnaamij waxaan u arkaa laablakaca oo dad gooniya wax looga cunayo shacabka gobolka banaadir wax looga cunaayo waay barnaamijkaas ma soconaayo barnaamijkaas waa feelgaroobay waa barnaamij soconaayo ma mana gadmaayo guddoomiye intay intay goorigoortaa ka noqaan ku dhihi lahaa iyo dadka kuwa hoosgeliyaba qof haddis naga dhinta anaka gadoomiye anaka tabar aan haayna ma awoodna anaka wax aan haayna ma laha lacagta aad soo saarta wax aan haaysana ma laha xalla hadda ciyaalkayga raashiin uma kirnan saacaanna sokor saddex kun joogta waa ulaasane dowladda federaalka ee uu hogaamiyo waayeelka lagu magacaabo xasan sheekh ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay shaqo ka dhigatay baadda soomaaliyeed iyadoo bil weliba soo rogaysa canshuur hor leh warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa baahisay xalqada koowaad taxanaha bakool oo lagu soo bandhigay horumarka ka jira magaalada buurdhaxulle warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdulaahi soomaali
sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii barbaar toddoba iyo labaatanku ka tillaabsaday oo la yidhaahdo aadan iley ayaa halkan iminka magaalada ah ee loo yaqaano buurdhuxunle oo xilligaa baadiye ahayd wax uu rarka kaga rogay owr amaba rati uu magaalo ka soo saaray sonkor iyo timir waxa uu waabtay geed dabeedna muddo shan sanno ah ayuu reer miyiga sonkorta iyo wixii kale ee uu hayo ka iibsan jiray asiga oo had waliba owrku gaadiid u ahaa sida idaacaddan islaamiga ah ee alfurqaan aadan ilay qudhiisu uu u sheegay shan sano kadib qiyaastii oo ku beegan kun sagaal boqol lixdan iyo siddeeddii waxa uu helay deris oo rag kale oo ganacsato ah ayaa buurdhuxulle deegaan ka dhigtay wixii xilligaa ka dambeeyana hadba way sii kobcaysay waxa isweydiin mudan xaggee ka yimid magaca buurdhuxulle magaaladu waxay ku taallaa meel buur ah amaba taag ah waxaana ku badan dhagaxa deegaanka nuuciisa dhuxun looga yaqaano kaas oo midiyaha iyo masaaraha iyo wixii kale ee la mid ah lagu sahdo amaba lagu afeeyo sidaas ayaa halkan aqarkii magaalada noqotay magaceedu ku noqday buurdhuxun leh inkastoo magaaladan wakhtiyadii colaadaha sokeeye dalka ay ka jireen laba mar la gubay haddana iminka buurdhuxun leh waxa ay ka weyn tahay magaalooyin iyada ka cimri dheer aasaasaha magaaladan asiga oo waayeel ah ayuu iminka ka mid yahay ganacsatada ku beec mushtaraac
magaaladan buurdhuxunle labaatan oo jahiidoon sanni hata dhisantay madiica aadan cabdulismaan madaxweynaha lakuheelayaa bilaawati shan sani shaleeday fadhiya shan sani madaasubadi walaa hadegaayeen hadegaan lama kola la burburiyey madoomadi maxmed siyaad jabaayahayd madoonmad qabiil reer qabiil ol eemadoo burburi ilaahay mahatiisa laqaba hata barwaago laqaba antii mujaahidiintan arrada hukmow nagdeenha nabadgelii buuti la heli tan kale wala dembeeni jihaadka leeka dhammaan fadaan hoos ilaahay er walay noolna saadray keedaan fadaan ilaahay aka mahadsan ilaahay aka mahadsan الله يا شمس الأمجاد فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفتي حمانا
horumarka ugu ballaaran reer buurdhuxunle waxay gaareen shan iyo tobankii sannadii ugu dambeeyey oo shareecada islaamka lagu xukumayey wala way jireen xilliyo ciidamada amxaaradu ay carqaladeeyeen oo bulshadu ay ka qaxday ganacsada iyo dadka kale ee magaalada deggan ayaa inta badan dhismayaasha waxay ka dhigeen dhagax waxaana jira kobac dhinaca waxbarashada iyo ganacsigaba ah nabadgelyada ayaa waxay gaatay heerkii u sarreeyey waxaana magaaladan iyo kuwa kale ee diinta islaamka lagu xukumo wax lala yaabo iyo dhif iyo naadir ka ah in aad aragto laba qof oo murmaya oo faraha isku taagtaagaya iska daa in la isu gacan qaado amaba nafta la iska gooye dukaamo iyo baqaaro waaweyn iyo carwooyin iyo maqaaxiyo ayaa ka furan magaalada waxayna leedahay biyo iyo koronto galabkii iyo habeenkiiba waxaad arkaysaa dad badan oo faras magaalaha shaah ku cabaya gaadiidka waaweyn ee raashinka sida iyo midka kale alaabta lagu daabulo ayaa lagu arkayaa bartamaha magaalada iyadoo xamaaliguna ay shaqaysanayaan dad badan oo ka yimaada miyiga iyo magaalooyinka ood wadaagta la ah buurdhuxulleh iyo kuwo kale intaba waxaad arkaysaa iyaga oo dukaamaysanayaan qaar ka mid a ganacsatada magaalada oo aan la sheekaystay ma jirin waxay tabanayaan oo afkooda ka soo baxay laakiin taaldidkeeda waxay sheegayaan in ay horumar gaareen welina ay hore u sii socdaan
magaalo nabdoon waaya magaalo hadda looga baqaayo maaha olaad amnije maasha allaahu waliba waa si markhaati kale mambaan yooba argaayn dadka ilaahay ka mahadsan tuma mujaahidiinta ka mahadsan
halkan waxaa laga helayaa inta badan wax kasta oo magaalooyinka waaweyn laga helo
waxaa xabsiga magaalada hargeysa laga sii daayay xildhibaan mucaarad ah oo u xiray maamulka la baxay somalilan cabdifataax faarax diiri ayaa ka warramaya waxaa maalintii shalay xabsi ku yaala magaalada hargeysa laga sii daayay xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan maamulka la baxay somalilan kaasoo waayadii u dambeeyey u xirnaa muuse biixi war qoraal oo ka soo baxay maxkamadda sare ee maamulka la baxay somalilan ayaa lagu sheegay in sharci darro ay tahay xarigga maxamed abiib sidaasi darteedna ay tahay in si deg dega xabsiga looga sii daayo taliyaha ciidanka ilaalada xabsiyada maamulka la baxay somalilan ay maxkamaddu ku amartay in xildhibaan maxamed abiib yuusuf uu si deg dega xabsiga uga sii daayo dhanka xildhibaan maxamed abiib war qoraal oo uu soo dhigay baraha bulshada ayuuna ku sheegay in dib u helay xorriyaddiisa waxa uu ku xirnaanay ahayd sharci daro sida warka u dhigay maxamed abiib oo laga soo doorto gobolka udal ayaa ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ku ah muuse biixi waxayna mucaaradnimadiisu keentay in xabsiga la dhigo maamulka somalilan oo hogaamiye muuse biixi ayaa caada ka dhigtay inuu xidho kuwa ka soo horjeeda siyaasaddiisa isagoona isugu daraa xabsi iyo handadaad joogta bulshada ku nool magaalada gaarisa ayaa dhigay isku soo bax ay biyola-aan kaga cabanayaan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar dadkana shacabka ah oo ka mid ah dadka deggan magaalada gaarisa oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa waxa ay dhigayaan dibadbaxyo ay kaga cabanayaan biyola-aan soo wajahday waxa ay tilmaameen ilaa iyo lix xaafadood oo ka mid ah magaalada gaariso inay wajahayso xaalado biyola-aan ah waxaana dadkan maalintii shalay ay isugu soo baxeen fagaarayaal ku yaala magaalada gaarisa iyagoo tilmaamayay dhibaatooyinka ay ku qabaan biyola-aanta soo wajahday waxayna intaasii raaciyeen inay dabadbaxyadan sii wadi doonaan intaba ay ka helayaan biyo ku filan war biyahana siiya war lambarawan waa biyaha war qofaan biyo cabin muu noolaan karaa nafta qofka markay dhaysa waxaa la dhihi booyad dirac war qof dhintay goormee meedkiisa booyad lala soo gaari maamadaa kala fiiri waa boqol jiri carruurtan yeerka agoomaha fiiri haweenkan fiiri ma aysan ku soo daroonin miya war ma danqanaysid miya ummadda ruuxa day biyo shubata ruuxa kale biyo ma shuban karo waxaan leeyahay oo u sheegayaa wasiirka biyaha iyo maantaay konsolaha iyo gafanaha kuddi waxaan siinahayaa annaka biyaha si deg deg saddex bilood dib naloogu keeni waayo waa madaharaadaynaa wax noo dambayna ma jirto hadda maanta biyaha dib naloo keeni waayo fadhigan la sameey naloo keeni waaye sidoo kale wasiirka biyaha iyo waraabka maamulka gaarisa ee dowladda kenya ninka lagu magacaabo axmed maxamed ibraahim wuxuu tilmaamay isagoo la hadlayay warbaahinta inuusan waxba ka qaban karin xaaladda biyola-aan ee ka jirta gaarisa wuxuu sheegay in arrintaasi uusan isaga awoodin biyo inta ka imaadeen oo kor iin moodeen oo soo degeen uma biyihii noqon karaan biyo inta ka imaadeen oo webiga laga soo jiido oo laga soo baamgareeyo sablaay cusub yeesho oo inta iin mooda ilaa iyo buulo dhagax oo soo dego unba annaka naanfici run ahaanta habeen kasta anig waa ili yimaadaa reer buuladaq waa imaadan warniyoog maxaa dhec wasiirka biyaha tahay hadda tabar baa meesha iligtay maxaan sameeya bulshada ku nool dhulka n f d ay gumaysiga ku haysato dowladda kenya ayaa waxaa laga soo calaamadayaa dhulka ay xoogga ku haysato dowladda kenya dhibaatooyin si gaar ah lagu geysanayo bulshada soomaalida ah ee ku dhaqan dhulka ay xoogga ku haysato kenya mana aha markii ugu horreysay oo cabasho noocan ah ay ka soo yeerto bulshada soomaalida ay ku dhaqan dhulka ay xoogga ku haysato dowladda kenya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dooni ay saaraayeen dad tahriibayaal ah ayaa ku rogmatay xeebaha dalka tunis laba iyo toban qof oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay halka toban kalena lagula-ya kadib markii ay dooni kula degtay xeebaha jarba ee dalka tunis sarkaal ka tirsan tunis iyo ururka maxalliga ah ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in ugu yaraan laba iyo toban tahriibayaal ah oo ay ku jiraan saddex carruur ah ay ku dhinteen isniintii shalay halka toban kalena aan weli lagu hay nolol iyo geeriye kadib markii haydoontii ay la socdeen ay ku degtay xeebaha dalka tunis warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa